warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka william ruuto oo ku baaqin xuduudaha la furo si barwaaqo loo gaaro guddoomiyaha degmada bulaburde ee soomaaliya oo sheegay in la go'doomiyey al-shabaab wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn kuriyada waqooyi oo sheegtay in gantaalada ay dhowaan riday ay ahaayeen dhoolatus intaasina waa qaar ka mid a qodobada warka ugu door karoon waa subaxnimo isniina taarikhduun ay ku beegan tahay tobanka bisha tobanaad ee labada kun labiyo labaatanka haatanna kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran madaxweynaha dalka william ruuto ayaa sheegay in ururka bulshada ee bariga afrika e a c uu keliya gaari doono awooddiis haddii uu meesha ka saaro xanibaadaha ka jira xuduudaha ee xanibaya ganacsiga xorta iyo isu socodka bulshada madaxweyne ruuto ayaa sheegay in e a c ay dadka u ogolaato badeecadaha iyo adeegyada inay u gudbaan guud ahaan ee gobolka bariga afrika iyadoo aan la xanibin si barwaaqa loo gaaro dor ruuto ayaa sheegay in e a c ay tahay inay horseed u noqoto xaqiijinta aagga ganacsiga xorta ee qaaradda afrika madaxweynaha iyo hadalkani ay ka jeediyey fagaaraha caanka koloola ee magaalada kambala ee dalka uganda halkaasoo ay ka socotay xuska lixdanaad ee maalinta xorriyadda u qaatay waddanka uganda william ruuto ayaa dhegeysaha dalka uganda yure kakuta museveni ugu baaqay inuu hogaamiyo dadaalada meesha looga saaraya caqabadaha dhanka soo diinta ee gobolka uu xusay inay carqaladeeyeen kobaca ganacsi ee bariga afrika madaxweynaha dalka ayaa sheegay in madaxda gobolka ay fiirsanayeen museveni si uu arrintani ugu hogaamiyo tan ayaa imaanaysa iyadoo laamaha maanka iyo dhinacyada kala duwan ay si gaar ah u daneeyaan nabadgeliyada ee gobolka waqooyi bariga gaar ahaana ismaamulka mandheera ay qorsheynayaan inay dib loo furo xadka ay wadaagaan wadamada dariska ah kenya iyo soomaaliya arrintan ayaana la doonayaa in lagu fududeeyo ganacsiga labada dhinac iyo kafalcelinta saameynta abaarta mbeleni tumekuwa na shida ya insecurity kwa pande ya mpaka Uh, but uh, wakati huu serikali yetu imetupea askari ya kutosha kutoka kitengo mbalimbali, na kwa wakati huu uh, kila kona ya mpaka yetu uh, tuko na askari ya kutosha wanalinda usalama usiku na mchana, na pia serikali na mikakati ya kufungua mpaka. Meetings imekuwa ikifanyika huku Nairobi na pia hapa kwa boda, ili tulete wale wahusika wote, all the stakeholders ambaye watakuja kuman eh, mpaka yetu, ndio tuwe na one stop eh, border point eh, because hapa Mandera eh, tuko na mpaka ya Kenya na Somalia na pia mpaka na Ethiopia na wananchi ya nchi zote tatu suko na one thing in common uh, they share the same boundary sile rasilimali siko huku eh, wananchi wote wanategemea kwa sababu hii ni kaunti ambaye tuko na janga la um, ukame mvua pande hii wanga ni iko kwa uwapa kabisa
sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madoogaashe masalaani balambala iyo taanariva ka dhegayso star f m
haatanna soomaaliya dagaal socday muddo ku dhow toban saacadood ayaa ka dhacay meel u dhow magaalada bulaburde ee gobolka hiiraan dagaalkaas ayaa waxaa u dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa macawiisleyda oo dhinac ah iyo al-shabaab guddoomiyaha degmada bulaburde ee cismaan geedi cilmi ayaa sheegay in dagaalkan uu bilowday marka al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee dadka deegaanka ee dibxoreynta deegaanka ee ku sugnaa jicibow oo qiyaastii ku dhowaada soddon kilomitir u jira degmada bulaburde halkaasi uu dagaal xoogan ka dhacay wuxuu sheegay in khasaare xoogan ee dagaalka lagu gaarsiiyey al-shabaab sidoo kalena loo go-doomiyey dhulka buuraha ah ee u dhow aagga deegaanka jicibow islamarkaasina ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay sheegeen inay weli wadaan howlgallo xoogan oo ka dhan ah kooxda al-shabaab gudoomiyaha degmada buulaburde waxaa hadalkiisa intaasi ku daray in xubno ka tirsan al-shabaab ee iska soo aruursaday dhinaca gobolka bokool iyo deegaano kale si ay ula wareegaan deegaanadii laga qabsaday gobolka hiiraan ay ahaayeen balse laga hortagay xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa xalay saqda dhexe waxa ay weerar madaafiic ah ay ku qaadeen saldhigga ciidamada burundi ee ka mid ka howlgalka midooda afrika ee atmis ay ku leeyihiin degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe saldhigga madaafiicda lagu weeraray oo ku yaala xaafadda xawataako gaar ahaana aagga warshadihii hore ee dharka balcad ayaa la sheegay in lagu soo tuuray in ka badan shan madfaca kuwaas oo ku dhacay gudaha xerada iyo agagaarkeeda goobjoogayaal ayaa warbaahinta waxay u sheegeen in ciidamada atmis dhankooda ay madaafiic ay kaga jawaabeen weerarkaasi ee lagu soo qaaday waxaana weli la helin khasaare madaafiicda ee ka soo gaaray datarayd ah maamulka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaana weli ka hadlin weerarka madaafiicda ah ee lagu qaaday saldhigga ciidamada atmis waxaana jirtay in dhowr jeera sidan oo kale madaafiic halkaasi lagu weeraray degmada balcad iyo deegaano hoostaga oo basra ay ka mid tahay ayaa waxaa maalmihii la soo dhaafay ay ka socday howlgallo ka dhanna ururka al-shabaab ciidamada dowladda soomaaliya ayaa iyagu waxay sheegeen inay la wareegeen degmooyin badan oo ay horey gacanta ugu hayeen ee kooxda al-shabaab wararkii ugu dambeeyey dhanka caalamka dab xoogan ayaa lagu soo waramaya inuu ka kacay suuq weyn oo ku yaala bartamaha caasimada bakistan ee islaamabad muuqaalo la soo bandhigay ee baraha bulshada ayaana muujinaya in qiiq aada u badan uu ka soo baxaya dhismaha waxayna sidoo kale la arkayey in dad isku dayaya inay ka baxaan dhismaha dabku ka kacay booliiska ayaana sheegay in dhammaan dadkii ku sugnaa xarunta ganacsiga si nabadgelyo ah looga saaray halkaasi waxaana socdaa baaritaano ka dhanna sababta keentay inuu kaco ee dabkaasi wararkii kale caalamkana kuriyada waqooyi ayaa sheegtay in gantaalada ay dhowaan riday ay ahaayeen kuwa dhoolotusyo ah waxaa goobjoog ka ahaa hogaamiye kim jong un iyadoona uu sheegay inay jawaab u tahay dhoolatuska ciidamada badda ee maraykanka iyo kuuriyada koofureed si wada jir ah ayaana loo sameeyey gantaaladaasi waana lagu guulaystay ayuuna yiri hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kuuriyada waqooyi ayaana fulisay gantaalkeedii toddobaad ee laba toddobaad gudaheeda markii ay riday laba gantaal isbuucii lasoo dhaafay sidoo kale shalay ayay ahayd markii gantaal kale ay tijaabisay haddaan eeganaha dhanka ciyaaraha kulamo ayaa caawa loo ballansan yahay dhanka horyaalka ingiriiska kooxda nottingham forest waxay qaabilaysaa stonvilla itali siri ana fiorentina waxay wajahaysaa lazio halka laliga center de spain kooxda elje waxay qaabilaysaa kooxda malorka